gudoomiyaha gobolka banaadir waana edowga magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo dahafuray barnaamijka talaalka awlaado ku yeer shanta sana kaaseytii oo lagu horseedo cudurada faafow dahafurka barnaamijku oo lagu qobaday xarunta caafimaadka gobolka banaadir weybowsi qeybguee qorsho adeega caafimaad ee bulshada lanka taragalay ini markaasay lunku faa-ideeyay kumanaan awlaade oo ka dhaqan caasimada magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo bulshada gobolka banaadiranka baaqi in awlaadiyoon ku faa'iideeyaan talaalka howshaan hadda u taagannahay waa dahafuurka mashruucan oo caafimaadka ah oo tallaalka ah ka dabataga ah mashruucan oo ah mid lagula dadaalayo caafimaadka ilaah baa bixiyee ilmaha shanta sano iyo wixii ka yar in lagu tallaalo tallaalkaas oo aan saakay daafurnay waxaan rabnaa insha allahu degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan in ay kala shaqeeyaan waaxda caafimaadka howlahaas ayaga ah oo tallaalka ah sidaas si la mid ah waxaan ugu yeeraynaa dadweynaha hooyooyinka iyo aabbayaasha carruurtooda yaryarka ah oo hadda dhashay iyo wixii shan sana ka yar in arrinta tallaalka ah oo ka hortagga cudurrada ah inay ka qayb qaataan oo ilmahooda ay geeyaan lacag loogama rabo wax lagu weyddiinaya ma laha waa loogu khidmaynayaa waana la tallaalayaa haddii ilaa yidhaahdo marka tallaalkaasna waxaan leeyahay qof kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaataan rabnaa gaar ahaan waaxda caafimaadka oo aan hadda aan joogno si gaar ah inay juhdi badan amba xooggoodii isugu geeyaan maalmahaasi tallaalka socdo waa lagaa maarmaan sidaas si la mid ana degmooyinka gobolka banaadir emsiejyada iyo kulli waxaan ku wargelinaynaa inay kala shaqeeyaan waaxda caafimaadka mashruucan tallaalka ah ee ka hortagga cudurrada ah cudurrada faafa sidaas si la mid ah saan la wada soconnaba daraasa la sameeyey ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay boqol iyo siddeetan kun oo carruur ah iyo in ka badan ama ka yar ayaan maaragtay weli tallaal qaadanin maarag sidaa darteed waxaan rabnaa aan ku dadaalno cunugu markay jadeeca kaaga dhacdo intaad welweli lahaaday inta aysan ku dhicin ka hor horta tallaalka geey iyo wixii la mid ah insha allaahu iyo cudurradaas si dhakhaatiirta ayagaa yaqaanno shaqadoodana ayagaa qabsan doono